waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o n dhegaystayaal waxaa jira aadanuhu arrimo uu isku si u arko iyo qaar aragtiyo kala duwan uu ka leeyahay dhaqan ahaan waxyaabaha la aaminsan yahay waa lagu kala duwan yahay dharka sida loo xirto waa lagu kala tegan yahay oogada qaybaheeda bannaan in la banneeyo iyo meelaha ay tahay in la qariyo waa lagu kala duwan yahay in doora oo ka mida jaadadka cuntada ayaa dunida qaarkeed laga quutaa meelo kalena waa ka garanuugo laguma hambaaso guurka iyo sida loo gunto arooska iyo hababka loogu dabaaldego gudniinka carruurta iyo hiddaha ku saynsaaban intaasba siyaalaha loo farsameeyo ummaduhu waa ku kala duwan yihiin tu walbana hiddaha ay ka leedahay ayaa la habboonoo la toosan sidoo kale anshaxa wanaagsani waxa uu yahay iyo waxa aan ahaynee qofkii ku kaca lagu qoonsado ayaa si weyn la isugu khilaafsan yahay waxay kaloo ummaduhu ku kala tegan yihiin moogganna ay diiraddu ii saaran tahay quruxdu waxa ay tahay ma wax la dhudhumin karo oo cabir lehba mase waa wax qof walba maankiisa si ugu dhiganoo in la isku raacaa ay adag tahay si kastaba ha ahaatee qaamuuska af soomaaliga ee yaasiin cismaan siduu ku laqbeeyey quruxdu waa tilmaanta la siiyo wixii loo bogo ama la jeclaysto ama isha deeqa iyadoo laga eegayo dhinacyada midabka qaabka abuurta isleele-ekaanta dhaqdhaqaaq wanaagga xaragada farsamida farshaxanimada iyo wixii soo raaca kolka waxyaabaha qurxooni waa badan yihiin tan dumarka intaan isku kooba aan idhaahdo gabadha qurxooni tilmaamaha ay leedahay waa kuwee maxay dheer tahay kuwa la-aymiga ah guud ahaanse soomaalidu sidee bay u tilmaantaa gabadha qurxoon malahayga jawaabta su-aashaas halka ugu habboon ee loogu irkan karaay waa suugaanta maansada ee raggii hore ay ku kala dhigdhigeen inanta qurxooni jir ahaan muuqaalka ay leedahay gabyaa kasta oo intuu gabar jeclaado ammaantaa marnaba ma gafo inuu taxo tilmaamo dhowra oo quruxdeeda uu marag uga dhiganayo tilmaamahaasoo la moodo in soomaalidu ay badiba isku raacsan tahay waxaa ka mid ah inay gabadhu leedahay timo madow oo sugul ah sarxanyo iyo fool dhaashan oo aan foolsareer lahayn sanqaroor dhuuban oo shushuban suuniyo higil ah indho cadcad oo waaweyn oo aan dibadda u soo baxsanayn isla markaasna aan god ku tirin cirid iyo af madow dhex dhuuban oo suulka iyo murugsatada lagu koobi karo tusaalayaal dhowra oo arrimaha ku saabsan aan soo bandhigo una horraysiiyo yuusuf madoobe gabyaal la odhan jirayoo reer hobyood ahaa kaasoo kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo tobankii isagoo markaas naagadoona tiriyey gabay dheer oo uu dhextaal uga dhigay mahaya saarkaygu si faah-faahsan wuxuu yuusuf gabaygaas ugu sheegayaa hablaha kuwa aanu doonayn inay xelihiisa noqdaan isagoo marka ugu dambaysana farta inoogu fiiqaaya tilmaamaha uu rabo inanta uu guursan doonaa inay yeelato oo maxay yihiin waa inaysan aad u shishlaane ay dhuubnaataa isla markaasna aysan noqon ruux engegan oo gasiin kastoo ay jidiimataa uusan oogadeeda ka muuqanayn waa inay dhexdu yaraataa markay soconayso ay gacmaha saydhaa sanqaroor lala ashqaraara ay yeelataa ilkaheedu ay sida cudbiga u cadcadaadaan timo jilicsan oo madow badanna ay yeelataa wuxuu yidhi salool dhumuc yar oo wada sinsiman lama saluugeena saawey engegan soorgadleey ma haya saarkaygu kol hadday gadoob siiban tahay naaga waa sino eh ay goroyo seetaysan tahay ma haya saarkaygu san kasta waxaan ka taagoon hablaha wada saluugaaba marun buu sakhaawuhu middaan doonaya isiine dhexdoo sidiqa labadeeda sabar tii la kala soocay lag suubaana saydhada gacmaha tima sawaakiina sanqaroor la daawado ilkaha suufka laga yeelay sadrigaygu taasuu rabaa si alla yeelaaba allah u naxariistay maansanyahankii caanka ahaa ee cali cilmi afyaro la oran jiray ayaa horraantii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii wuxuu isna gabayadiisa qaarkood aad ugu ammaanay gabarh uu bilicdeeda la ashqaraaray dabadeedna uu jacaylkeedu maansheeyey sanqaroorka suuniyaha salxanyaha timaha si walba ayuu tilmaanta quruxdeeda ugu dheeraaday ugu dambaystiina wuxuu ka soo saaray ruux aan meel laga saluuga lahayn oo la moodo inuu isagu gacmihiisa ku samaystay wuxuu yidhi sanqaroorka laga saaray iyo suuniyihii iyo foolka salaanta iyo sheekada kolkay sararta kaa joogto salxanyaha wejiga iyo timahaad suuri cara moodo sacabkeeda nuur kale kolkay garabka kaa saarto ama yaraha sii socoto oy saanta tirinayso suuqii bannaan iyo kol baan marinka sheegayn mar kale cali cilmi oo isla gabadhaa ammaanaya waakiilahaa muuqaalka kore dumarku waa wada mushaaxaaye miisaanka goortay lugaha maash u soconayso ood gacanta sida mayr bixiyo miid la shubay moodo dhexdoo madaga timahoo sidii meherigii suura indhaha oo muraayada afkoo dhuxulo maygaaga midabkoo shamsada soo baxday iyo mooda galabeeda meeshaan ka eegaba yartani way macaan tahay sida ka muuqata tixihii aan idin mariyey ee tusaale ahaanta aan u soo qaatay oogada keliya ma ahayne tilmaamaha quruxda dumarka waxaa raggii hore ugu jiri jiray xaragada tallaabaqaadka miisaaman laafyoodka iyo gacmasayridda marka ay soconayso ismaaciil mire oo minyaro uu dhowaanta guursaday waaninayaa waa kii ku oran jiray midii dabada saylaamisoo socod dameeraad leh oo lugaha darandooridaa waa darxumo weynen ahooy tallaabada dekee yaan lagaa didine wuxuu rabaa socod deggan ee aan deg deg ahayn isla markaasna cagajiid iyo wahsiyi aysan ka muuqan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo